kulanka lanku hadale sidii xal lanka heli lahaaye fududeeyowka nisdareerowka suuqyada degmada guurceel dhegeysiga caqabadaha haysta ganacsatada hagaajiyowka bosteejooyinka iyo hirgelinta interlogda dhexmaryow suuqyada degmada guurceela gudoomiyaha degmada guurceela taliyaasha booliiska iyo nabad sugidda gudoomiyaha maxkamadda degmada qaar kumid ee agaasimayaasha degmada iyo xubnaha guddiga joogtada ee golaha deegaanka iyo kulankan wadatashiga ee gobro ku haayana gudoomiyaha degmada guurceela faarax cabdi mucalim oo kulanka hadal ku jeediy iyo waliba uusa ganacsatada ku codsaday inay hoggalan ku siiyaan horumarinta wadooyinka gudoomiyaha ayaa sheegay intii muhiimata in laku guuro wadooyinka dadka iyo dhisideen si la dhisa maadaama dadka degmada gurceel iyo dhibaato badan qabana wadooyin waasace waxaan rabnaa guri kasta oo gurceel ku yaalla inuu sharciyad helo wadooyinkiina shaqeeyaan waxa ugu ballaaran ama mashruuca ugu ballaaran oo inaan hirgelinno aan qaadanay ay ahayd labadii sano u dambeysay aanan ka shaqaynayni waana ka soo shaqaynay hal maalin kuma qabsoomi karin sanadaanka soo wadnay soo wadnay waa soo gabagabaynay hadda sharciyadeena waa taallaa oo qof walba u baahana maanta wuxuu qaadan karaa sabarloogiisa wadooyinkii guriga markii sabarlooga la siinaayo systemkay ku jirtaa inta wadada iyo inta guriga oo systemka kuu caddaynaya intaasuba waxay tahay waxa ugu muhiimsan oo mashruucaa noo hirgalay ayadiina waxaan rabnaa dhammaystirkeedii inaa nagala shaqaysaan oo sidii wadooyinkii ku hirgeli lahaayeen ooy magaaladaana ku qurxoonaa lahayd horta inaan iska kaashanaan u baahana waxaan rabnaa hadda inaan hirgelinno laba shay caqabadaha ku hoos jirana ganacsatada waa ka hadashay labada shay waxay tahay waxaan rabnaa jid caddayaal wadooyin laamiga ka leexda inaan interlog saarno oon ballaarino macnaha wadooyinkaas siay u noqdaan ganacsigii oo u ballaarto waxaan rabnaa laamiga inaan dhulka sharci darrada ah ee fiyaalaha laamiga saaran inaan jebin beddelkeedna aan qurxinno oo qof walba oo ganacsataha oo fiyaalaha laamiga degan sida akhyaartuba u sheegtay inay hirgasho in horteeda la qurxiyo oo interlog la saaro intaas marka caqabadaha ka soo laabanaya maxay yihiin kow waxaa la yidhi horta laamigii intaan wax la jebin baabuuraa taalla musteejooyinkii waa waa laamiga dhexdiisii qof walba iimaanku geli maaya dheen ganacsato haddousa laamiga soo arag subaxii uusan meesha yaroo laamiga haddousa saa ka imaanin ganacsiga kaleeto oo laamiga ka degsan iimaankuba kuma qababa qof sidee xal ugu helaa marka lambar one baabuurta baakinka iyo busteejooyinka laamiga dhexdiisa ah qodobkaas waa nood kareen waa in xal loo helaa lambar one waa sax waana noo qorshaysneed inaan busteejooyinka meelo u calaamayno busteejo hebel tusaale baabuurta ubaxaysa hadda ragaab tusaalihii soo qaatay dhowsamaraab iyo ceel dheeriya deegaanadan waa inay beder two wixii ka sokeeya ay bayskoodu leh oo gaariga raba laamiga inu wax ka soo qaato intuu dukaanka taga wax ka soo qaadan kara soona laaba karo maanaa ama inta bajaaj lagu soo qaado meeshaas lagu keeni kara adeegii kuwa dhowsamareeb aadana meel lamid ah kuwa aadaa etoobiya iyo dhinacyadaas in shibrooyish oo kale bays looga samayn karo macnaha in bustijooyinka xal loo helo oo laamiga baabuurta dhooban oo dabadu u wada furan tahay in la maareeyo degmada guurceel waliba ayay ku mid taha degmooyinka saameynta adag weelati burburkii dagaaladii sukeeye dalkaha mari inkastoo sanadoogii damba sameeyaasii horumara dhiniyada shalgadiisana